iyo gorgorta la galay gabadhii saxiixu bukhaari oo uu ku yidhi maxamedow aniguna nebi baana adiguna nebi baata sidaas daraaddeed haddaad rabto inaan ku rumeeyo adiguna i rumee adigu i rumee annaga ku rumeyna midda kale madaxnimada hadda adigu ma hogaani laakiin markaad dhibato ii dardaran inaan adigu hawsha kaga dambayn doono waa ku hayaya markaasu nabigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam wadiyow tawartaada naafidaysa deelaanaan laqaybitay waxba musaluutul kadaab meeshiibu ka noqday waxaa la dilay xilligii abubakr sidiiq gaaladii jibdaynay oo lala dagaalamay waxaa ka mid ahaa qabiilkiisa reer bani xaniifa macrakada caanka yamaama loo yaqaano ayaa musaluutul kadaab lagu dilay reer bani xaniifa nabi wahay buu dhihi jiray nin noocaasuu soo baxda xilligii nabiga sal alay wasalam ayuu soo baxay waxaa ka mid a matalan alaswad bin canaska ninka la yidhaahdo laban buu isaguna ka daahiray saxaabadaa dishay intuusan nabigu dhibanna wax yar ka hor baa la soo dilay isagana waxaa ka mida hawada la dhihi jiray sajaax sajaax hataa maa boqba hataa nabi dhima sheegto ayaduna xilligaasi nabi dhima sheegto nabiga hayat waxaa guursaday ninkii la dhihi jiray musalimatu alkadaab baa guursaday way xaas u ahayd markii la dilay musaylima ayay tawbad keentay oo diinta dib ugu soo noqotay waa sajaax waay waxaa ka mid ahaa ninka la dhihi jiray turuuxat bni khuwaylid alcasadi oo isaguna nebinimo sheegtay laakiin ka soo noqday oo toobadkeena islaamnimadiisu dib ka fiicnaatay kulligood waktiga horay ahaya taariikhda xilli walba nin baa soo bixi jiro nebiga ala dhihi jiray ilaa xaggana way socotaa ilaa xagga adduunka meelo badan baa ka maqlaysaa nin intuu maalmuhu xoogaa is yara shuumay oo mala isashaaray oo meel isku yara qariyey oo xoogaa dad yeeshay nebigaana la soo dooday tifuwa waxaa ugu dambeeya taqriiban ugu caansan ninkan hindiga ah ee yidhaahdo yani wax muxuu ahaay mirza axmed gulaam alqaadiyaani oo dariiqadan qaadiyaaniyada aasaasay oo asalkiisu hindiga ah ayaa ugu dambeeyey maraakiis fara badan iyo atbaac fara badan iyo santarro ku leeya caalamka reer galbeedka khaasatan ingiriistaana taageeray oo ingiriisku xilliguu gumaysanayay muxuu ahaayey hindiya iyo bakistan iyo xilligaasu soo baxay dariiqada qaadiyaaniyada laydhahda ama axmadiyada laydhahda ninkii aasaasay nabigaan ahay buuri nabigaan ahay nabi maxamed ka dambeeyey kuwaasuu ku jiraa kadaab beelalaha buu ahaa daawatadiisi iyo kooxdiisi iyo atbaacdiisuna waa meelahaan islaam ahayn meelahay masaajidda ku sheegaana masaajid mehe waa macaabad masjid maaha axkaam muslim ma qaata bilitifaaq ayaan kuma jiro marka kuwa faraha badan ee midnimada sheeganaya iska daba imaanaya waxay ka mid tahay calaamaadka kutusaya qiyaamadu inay soo dhowdaayso kuwaasuu nabigu ku daray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wayna fara badan yihiin inta ashimada kuwo kala ayaa ku jira waxaa ka mid ah calaamooyinkaas meesha lalaba xijaaz ayaa waxaa ka kici doona dad oo nabigu sheegay sal alay wasalam dadka meeshaa ka kacay shaam dawla daaqaya luquntiisa ayay iftiimin doontaa bu nabigu sal lay slam xadiidka macnaha sheegay bukhari muslim baa soo saaray min xadiidka abu hurayra dadkaas wuxuu dhacay sanadka hijriga markuu ahaa lix boqol iyo konton iyo afartii taariikhda hijriga ayaa magaalada madiina waxaa ka kacay burkaan aad u weynayd oo ilaa marka ilaa shaam iftiinkeedu uu gaadhay cilmadii markaa joogtay baa wax ka qoray haddii waxay ka dambeeyey baa wax ka qoray taariikhda muxuu ahaay xilligaasi markay ku aadanayd magaalada madiina dhanka koonfureed oo magaalada wax yar ka yara durugsan meeshaasaa waxaa ka kacday burkaana ka kacday oo burkaanbaa ka kacday burkaantii meeshaa ka kacday baa waxay keentay ilaa shaam xoolaha daaqaya inay iftiimiso oo muddu dabkaasu fidnaa nabigu waa ka sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xijaas waxaa ka kici doona dad iftiimin doona geela daaqaya shaam usra oo shaam ka mid ah geela daaqaya luquntiisa iftiimin doonta bu nabigu sal lay wasalam way dhacday sida nabigu u sheegay way dhacday sal lay wasalam qiyaamada inay soo dhowdaayana astaan u tahay buu rasuulku yiri salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah calaamooyinka iyo astaamaha waxaa ka mid ah ammaanada oo la dayaco ammaanada oo la dayaco ammaanadu maxay tahay mas-uuliyadda xilka
cunitaanka xaaraamta waa meel marka aad eeg wixii la eegayey iyo wixii la qabanayey iyo wixii lagu mucaamaloonayey iyo wixii la dheefsanayey intaba ay xaaraamtii ku badatay markaa qofka muslimkaa miyuu istaad raacinaya miyuu iska dhex dabaalanaya mise diintiisa isagoo dhowranaya xaaraanta noocaasa wuu iska ilaalinaya waa ka joogsanaya isagoo ilaahay ku adeecaya subxaanahu wa tacaala ugu horeyn waxaynu xusi lahayn xaaraanta waxyaabaheeda ugu sii dardaran ee diinteenna islaamku ay ka digtay ee u baahan runtii in laiska laga feejignaado kow waxa ka ah ribada baasha la idhaahdo noocyadeeda kala duwan ribada qur-aanka ilaahay kaga warramay dhowr aayadood oo suuratulbaqara aakhirkeeda ah yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin dadkii ilaahay rumeeye mu'miniintahaa oo ilaahay ka cabsada oo iska daaya ribada wixeeda hadhay ribada qaybaheeda kala duwan ka dhaqaaqa baa ilaahay wuli fa in lam tafcaluu haddii aydaan sidaa samaynina fa-danuu waxaa ogaataan bixarbin min allaahi wa rasuuli ilaahay iyo rasuulka dagaal idinkaga iman doona ku talagala wa in tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun haddii aada toobad keentaan oo xaaraanta iska daysaanna raasumaalkiinniibaa qaadanaysa oo wax kula socdana lama ogola waxaagiina waxba lama goosan karayo waa arrin runtii a aada xogagaal ugu tihiin dee halka ay marayso iyo in la isku dayo dadka in lagu qasbo ribada xataa waddanka soomaaliya oo aan lahayn baanaan iminka nidaamsanoo ribo bixiya hay-adaha bixiya hay-adaha samafalku waa imanayaan dadka waxay leeyihin lacag baanu ku amaahinaynaa in yaroo khidmadana waa lagu saaraya oo aan badnayn marka intaa yarun baad iska bixinaysaa waxaad amaanaysaa lacagta intaad doonayso dumarkii baa la amaahiyey ururadii bulshada ganacsatadii yaryarayd maxaa la sameynayaa looga jeedaa waxa weeye in la sarheeyo oo dadka la gaadhsiiyo uun baashii magacaa la odhan jiray ribada dadka qaarkood oo ganacsatada way kasii amaahdaanoo dulsaar bay u saaraan ganacsatada qaarkood baa waxay idhaahdeen waanu idin amaahinaynaa lacagtan iyadoon dulsaarkaa lahayn iyadoon dulsaarkaa lahayn baanu idin amaahinaynaa inteedii u noo soo celiya way diideen waxay dhahdeen mee dulsaarkaa waa inaad naga qaadataan wadeerba lacag baa baan kuu daynaya aan kuleeya iska qaadee boqolkii kun ee dollar shan kun baa waan kuleeya iska hayso maxaad ku diideysa de ilaa hadaf baa meeshii jire mee haddii aana dulsaarka iyagaa qaadanayn aanu kuusoo raacinayno waxba kaa amaahan mayno marka in meeshii qof lacag loo daynayo isagii riixaya in hadaf meeshii jira ayaad garanaysa waa taasi waa mid weeye ribadu baab gaaraynu waynu ka hadalnay muxaadaraad gaara laakiin waa xusidun waxyaabaha xaraamta labaad waxaa ka mid a qur-aanku uu diiday asariqa tuugada waxaa la idhaahdo wadnaha dadka goysa oo bulshadu haddii aanay ka aamin hayn tuugada waxaa la idhaahdo dadku ma nasto mana dego warwarkuna kama bo-o baycada iyo heshiiska uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka ku gacan qaadayay marka ay soo islaamayaanna qeyb bay ka ahayd yaa ayuha nabiyu idaa jaa-aka almuuminaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna billaahi shay-an walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna awlaadahunna walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihin walaa yacsinaka fii macruufin fabaayichunna wastakfir lahuna allah ina allaha gafuuru raxiim aayaadkaasi waxay tilmaamayaan baycatu nisaa baa la yidhaha waa heshiiska uu nebigu la gelayay dumarka ku gacan qaadayay waxaa ku jira inaanay waxadin oo tugada waxaa la yidhahda ay iska ilaaliyaan ciqaabteedana dee qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala ilaahay ar gacangoyn waata gaadhay rag iyo sidaa uu nebiga loo faree layidhi dumarka ku gacan qaad raggana sidaasoo kale ayuunbuu odhan jiray baayicuunii calaa an laa tushrikuu billaahi shay-a islaamka igu gacan qaada oo marka soo islaamaysaan waa inaydaan ilaahay u shariig yeelin waa inaydaan waxadin waa inaydaan sinaysanin waa inaydaan caruurtiina laynin been abuuradka iska ilaalisaan wixii macruuf iyo samaha idin laydin sheegaya aqbashaan marka bahasha tuugada la idhaahdo ama xoolo qof aada xaddi ama xoolo ummadeedoo qaran aada xaddi tuuga waa tuuga uun mid markaa la macaaneeyo magac gaara loo sameeyo kuma xalaaloobayso haddaad xoolaha qaranka wax ka xaddo oo aada tidhaahdo mee tani iyadu tuugo caadiya maahee waxa weeyaan mid farsamaysan ku xalaaloobi mayse tuuga waa tuuga uun waxa saddexaad oo waxyaabaha xaraamtaa ka mida qasbiga waxa la idhaahdo waa qofkii oo ciddii uu xoolaha ka qaadanayey aan isagu u dhuumanin laakiin u badrheedha oo si cad u qaata alla waa diido waxau uhi walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil wa tudluu biha ila alxukaami litaakuluu fariiqa min amwaali innaasi bilismi wa antum taclamuun xoolihiinna baatil iyo xaqdarraha ku kala cunina nabigu calayhi salaatu wasalaam si gaara wuxuu uga diiday uga digay waxaa la yidhaahda dhaca wuxuu aada uga sii digay ka dhulka weliba dhul boobka dhul cidi lahayd cid kale ay qaadanaysay ka boobayso waa xaaraamta a qaybaheeda sii khatarka ah markaa waxa uu leeyahay asxaabiga la yidhaha saciid ibnu zayd xadiidkuna waa saxiix weeye bukhaari buu ku sugan yahay nebi maxamed baan maqlay buuhi calayhi salaatu wasalaam isagoo ka hadlaya xaaraanta la xidhiidha dhulka ka digaya man akhada shibran min alardi dulman duwiqahu min sabci ardiin qofka qaata taaka qadarkeedoo dhula xaqdarre iyo gardarre ku qaata maalinta qiyaamaha toddoba dhul baa qoort int intoo lasoo jaro intii ayaa sida tusbaxa qoorta loo sulayaa toddobada dhulba intoo laga soo gooyo macnaheedu waxa weeye dariiqo lagu fadeexadaynayo qiyaamaha qofka dee dhulna waad ogtay dadkeeni halka uu ka marayo qabaa'ilku waxay isku dilaan waa dhul dowladaha muslimiintu waxay isku haystaan waa dhul shaksiyaadku waxay isku haystaan waa dhul ee fitnada waddan ka taagan in badan oo ka midihi waxa ay ka taagan tahay dhulboobka ah dhulboobkaasay ka taagan tahay dhulkii iyo xaaraantiisiina sharcigu halkaasuu dhigay oo nebigu saasuu uga warramay calayhi salaatu wasalaam waa tii aad dhulka boobaysay intii aada boobtay waa tan unbaa la leeyahay markaa qiyaamaha kolka uu isa soo taago halkaa ka soo baxo qofku ayaa la odhanayaa kaa ku sita qoorta dhulkana waa kii dhulboobka ahaa wax ilaahay uu ku fadeexadaynayo weeye qiyaamaha waxaa xaaraanta qodobadeeda afraad ka mid a arishwa waxaa la yidhaha laaluushka oo dadkeenu aada odhan karta malaa waaba iska xalaashadeenoo hawl fududayn bay ku sheegaan iyo caano yaroo la nuugo iyo faraha dufankoodii magacyo noocaasoo kala duwan ayaa loo bixistaa oo loo sheegaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo xaaraantaa ka digaya waxa uu ku lahaa xadiidkii sugnaa lacana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alraashi waalmurtashi nebigu waxa uu nacdalay ka ribada qa bahasha laaluushka la yidhaahdo bixinaya iyo ka qaadanaya labadaba labadaba uu nacdalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadaha laaluushku dhexdooda uu ku faafana wax nidaama iyo wax maamula iyo wax horumarahoo u hagaaga midna ma jiro waa ummado adhaxda ka jabay bay noqdaan oo guuldaraysta oo aan horumar gaadhin ummaddaa kol haddii ay laaluush kala qaataan oo ka u weyni uu qaata ka u yar baa qaadanaya dawada laaluushkuna waxa weeye midiba midku ka weyn inbuu iska daynaya markuu midiba midku ka weyn yahay iska daayo midiba midku ka yar yahay wuu iska daynaya laakiin inta kuwa waaweyni laaluushka qaadanayaan mas-uuliyadaha hoose dadka hayaa dayn maayaan leannahu cid ay ku daydaan bay hayaan markaa qofku kol haddii kii ka weynaa laaluushka uu qaadanayo isaga looma diidi karayo oo laga joojin kari maayo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam nacdashaasuu dusha uga tuuray xaaraamta waxaa ka mid a waxyaabaha islaamku xaaraantinimeeyey attadliis tadliisku waxa weeye ceebta oo aada qariso adigoo alaab iibinaya gaadiid iibinaya bagaash iibinaya raashin iibinaya inaad ceebta ku jira ku jirta aada qariso wixii aada iibinayso wixii dhaliiluu leeyay sheeg qofkaasi ama ha ku qaato ama ha iska daayo rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku leeyahy xadiid saxiixa albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa labada wax kala iibsada ikhtiyaar bay leeyihin inta ay wada joogaan oo inta aa wada joogtaan adiguna waad ka noqon kartaa iibkii isaguna wuu ka noqon karaa fain tafaraqaa wabayana buurika lahumaa fii baycihimaa wain katamaa wakadabaa muxiqat barakatu baycihimaa haddii wixii jira ay caddeeyaan oo aanu midna qarinin ceebta waa loo barakeeyaa waxa ay kala iibsadeen haddii laakiin ay qariyaan wixii ceebahe jira iibkoodaasi waa bilaa baraka buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa bilaa barako idan markaa ilaahay baa kaa warhaya isaga haddaad ka cabsato alaabta isagaa kuu suuq gelinaya haddaad qof ka iibinaysa alaabaad tidhaahdo alaabtan kuwalatigeedu waa noocaa meydhinkeeda iyo meesha lagu sameeye waa t waa noocaa adeerow orijinaalkii ma ahee waa noocii tijaariga ahaa ee la soco imikaba wax dhaliila waxaan ku ogahay noocaa iyo noocaa ama ku qaado ama iskaga tag ama ku qaado ama iskaga tag waxaaba laga yaabaa inuu idhaha war nin wanaagsan baa tahay runna waad sheegaysaa oo daacad baa tahy wallahi nin wax laga iibsadaa tahay khayr allah ku siiye waabaan iibsadaya keen ilaa quluubta ilaahay baa haya adu waxaad doonaysa qalbiga qofka inaad soo jiidato laakiin haddaad been sheegto qalbiga ilaahay baa kaa eriyaya waxaaba laga yaabaa intuu alaabtii ogaado qofkii inuu kugu soo celiyo haddaad laakiin run sheegto waabuu kaa iibsanaya dadku waxay jecel yihiin qofka runta sheega haddaad tidhaahdo hebelow alaabtani waa qaali ee iskaga tag ka tegi maayo wuu qaadanayaaba markaa runta waxaa la yidhahdaa waxbay socodsiiyaan beentuna waxbay xanibtaa marka sidaasaa inaguna barakaynu doonayna oo qofka muslimkii badsashadoon ma aha laakiin waa barakadoon oo wixii ilaahay uu kuu barakeeyo ayuunbaa khayr leh haba badnaadee shaygu haddaanu barako lahayna faa'iide ma leh waxaa lixaadoo xaaraanta ka mid a alqish in aada wax qariso tii hore way kasii yaraa duwan tahay tadliiskii qishku nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u yimi nin raashin iibinaya hadhuur buu iibinaya masago raashinkii gacanta saasuu geliyey hoostiisiioo qoyan buu arkay dabeedna wuxuu ihi maxaa dhacay dee roobaa ku daayay bu roob ayaa ku daayay markaa sidaasaan dee yeelayoo intii qallalayd baan dusha soo mariyey intii qoyanaydna hoosta wamaa dadka tusiisid buu yihi inuu qoyan yahay raashinkani maxaa dadka u tusi weyday marka xadiidkii caanka ahaa xigmadda ahaa ayuu nebigu ku dhawaaqay man qasha falaysa mina qofka qish ka sameeya annaga naga mid maaha waxaa toddobaad oo xaraamta ka mid a aklu amwaali lyataama dulman ee diinteennu ay ka digayso xoolaha agoonta oo la cuno haddaad agoonta xoolahooda ka mas-uulto xigtadoodii aad tahay iska ilaali waa sun sun khatar badan wey jaahiliyadii carbeed waxyaabaha ilaahay uu ku eedeeye wey wa ta'kuluuna turaatha aklan lama dhaxalkaa cuntaan baa ilahay uhi cunitaan aada iyo aada u fara badan oo aan turaalo lahayn dhaxalka agoonta innaga laftigeenna meelaha xoolaha agoontu ay naga soo gelayaan waxa weeye magtoo kale qofku had iyo jeer marka uu dhinto la dila baan leeyahay ee mag laga soo qaato qabaa'ilkeenna waxa macruufa badhna waxaa la siiyaa agoonta badhna waa lala hadhaa soo ma jirto waa dhacdaa soo maaha xoolihii magta ahaa ee lasoo qaaday rijaalul qabaa'ilkii raggii qabaa'ilku waxay leeyihiin agoonay ma wada lihidine barh tolkaa leh qubano iyo waxbaa la idhaahdaa magacyada dee qoloba waxun bay u taqaanaa kolley barhkan kontonkaa halaad haddii nin uu yahay waxa qaadanaya tolka kontonkan halaadna agoontiiyo idinkaaloo jufa la idhaahdaa macnihi waa maxay markaa dee magtiina waa dhaxalkii agoonta xoolo agoomeed unbaa la qaybsanayaa oo la cunayaa waxaa xoolihii agoonta sidoo kale soo goni kara mas-uuliyad caama qofka haya xil umadeed haya ilaa agoontu waxbay ku leeyihin agoontu waxbay ku leeyihin sidaa daraaddeed haddii aad wixii xoolaha ummadda aada cunayso xoolihii agoonta qeyb baad cunaysa ilaahay waa ka digay aada buu uga digay ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciiraa kuwa xoolaha agoonta xaqdarrada ku cunaya calooshooda waxay ku disayaan ama ka buuxinayaan naar baa ilaahay naar baanay geli doonaan marka macnaheedu waxa weeye qiyaamaha qofkaasi wuxuu isa soo taagayaa barta bannaane dadka lagu xisaabinayo isaga oo naare ay afkiisa sidaa uga soo holcayso sida baasha filimada ka aragteena khaakhda laydhaa iyadoo sidaa afkiisa uuga soo butaacaysa naare ayaa ilaahay calaamo uu ka muujinaya wey ummaddu markaa saasaa loo eegaya waxaa la odhanayaa kaasina waa kii cuni jiray xoolaha agoonta wanacuudu billaah ilaahay baynu ka magan galnay waxa uu istaahilaa qofkan agoonka ah ee naxariista islaamku waxa weeyaan in wixiisii loo kobciyo oo loo koriyo mooyaane in la dulbaxoo la cunaabaa la diiday xaaraanta qodobka sideedaad waxaa ka mid a waxyaabaha xaaraantu islaamku inoo diiday as-su-aal hayru lmashruuc dawarsiga wax la idhaahdo dawarsiga waa la garan soo maaha ama had iyo jeer dadka oo aada wax weydiisato adiga oo ka maarmi karaya oo dadka xoolahooda aanad u daynin gacanta aada hoos dhigato aada ii dhiib ii dhiiba tidhaahdo shaxaadka waxaa loo yaqaano marka iminka waddankii tagtaan qaar lacag haystun baa idinku soo ururi waar anna ii dhiib anna ii dhiib anna ii dhiib wa adigaaba iga lacag badan ya akhi waxaad doonaysaa maxay yihi waaba laga yaabaaba inuu masaariiftiisa haysto laakiin wuxuu xiisaynayaa kaagaa ka yimi canada ayaa laga yaabaa inuu isleeyahay lacagtiisu armay taadaba ka fiican tahay waa kaa ku shaxaaday sharcigeennu ma ogola dadku inay culays isku noqdaan qofkii iktifaa daati samayn kara ee ka maarmi kara saaxiibadiisa kale qofkii ka maarmi kara saaxiibadiisa kale waynu iska daayaa waa inaad wixii ilaahay uu ku siiye ku kaaftoontaa oo aada iimaansataa iimaanku waa inaanu kaa soo boodin aada iimaansataa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi nin qabiise la idhaahdo waxbuu rasuulka weydiinaya calayhi salaatu wasalaam nebigu su-aal weydiiyey qabiisa ninkii wuu la hadlayo wuxuu ihi qabiisow su-aasha bani aadamku inaad dadka wax weydiisataa saddex jeer unbay xalaal kuu tahy saddex qof unbay xalaal u tahy qofka u horeeyaa waa rajulun taxamala xamaal ah waa qof daymooba isagoo dadka dhexdhexaadinaya laba ummadood baa isqabsaday laba kooxood baa isqabsaday way dagaalami gaadheen muslimka dagaalkiisiiyo isku jabikiisiiyo fitnadiisuna wax la fudaydsada ma aha wuu waraystay wuxu uhi maxaa isku haysataan waxay yidhaahdeen dee ninkanaa ninkan adduunku haysto ama kooxdan oo waa saasaa la isku dilaya anaa bixiyo kala dhaqaajiye buy islaamkeennu qofkaa waxa uu dhiiri gelinaya in lacagta laga bixiyo waa qof xilisa saaray ummadda ka naxaya turaalihiisu uu badan yahay waa laga bixinaya kaas waa mid midka labaad waxa weeye rajulun asaabathu jaa-ixatun ijtaaxat maalah qof xoolihiisii ay kaga dhacday balaayo baddaa la degtay maalkii baa ka gubtay cadow baa ka dhacay qofkaasoo kalena waa u bannaan tahay su-aashu ilaa uu helo wax uu ku biishado hadiyo jeerna qofku marka uu faqiir ahaa iyo marka uu wax iska hayste ee uu meel sare ka soo dhaco isku mid maaha dadka qaarkood baa iyagoo iska ladnaa oo iska fiicnaa markay ka dulguuraan xoolihii wixii uu waayo haddaan hore loo gaadhin waalanayaba oo ku dhufanayaba dabeetana si miyirku ugu soo noqdo oo uu u imaansado waa in wax loo ururiyaa oo la idhaahdaa bal halkaa kasii ambaqaadoo kasii wad ka saddexaadna waa qof faqiirah oo dherigu saabka kaga jiro oo wuxuu karsado aan hayn oo dabka loo shidaynin saddexdaa qof su-aashu waa u xalaal saddexdaa wixii aan ahayn qofka wax weydiisanaya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa xaaraan qof uu cunayo famaa siwaahuna min almas'alati yaa qabiisatu suxtan yaakuluhaa saaxibuhaa suxtan waa xaaraan markaa intaad bani aadamka su-aashooda ka maarmi karta isku day inaad ka maaranto gobanimaduna saasay ku jirtaa iyo sharaftu gobanimadu maaha dadka inaad qarjajac ka siiso oo aada kadeedo oo aada dhibto oo aada dulbaxdo oo markaa aada soo baxdo lagaa cararo maaha gobanimada gobanimadu waxa weeyaan dadka waxooda inaad iska nabadgeliso oo iyagoo ay kula soo doontaan oy ku baryaan ay idhahdaan waxaanaanu kuu garanay qaado gobanimadu waa caynka ah cumar binu khadaab markuu nebigu wax siiyey uu yihi cid iga baahan sii wuxuu yihi waxaan kuu sheegayaa xoolahan wixii laguu keenay ee lagugu xurmaynayo cumarow sidan aanuguba kuugu xurmeeyey iska qaado laakiin adigu ha u hanqaltaagin oo dadka ha dhibin oo ha tuujinin adigu dadka nebigu saasuu yihi calayhi salaatu wasalaam xaaraamta waxyaaba islaamku xaaraantinimeeye waxaa ka mid a mancu zakaa sakada uu qofku diido haddii akoonka wax kugu jiraan haddaad xoolo leedahay baadiye haddaad baayac mushtaris iyo business leedahay sekada ka ilaali sekada ka ilaali shuraakay kugula yihiin cidda xoolaha leh cidda xoolaha ilaahay uu siiyey sideed meelood baa ilaahay u cayimay inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha walmualafati quluubuhum wafi riqaab walqaalimiina wa fii sabiili illaahi wabni sabiil suuratu tawba sideeddaa meelood baa ilaahay u cayimay sideeddaa meelood sekadii ha lagu bixiyo baali boqol kiiba laba iyo bar wey ama ha la duldhiga afartan markaad xoolahaaga u qaybiso afartan meelood meel baa sekadiia ifaad bay fodhi kolkaa tiraa meel baa ah sekadii meeshaa iyadaa sideeddaa qolaa leh haddaad bixin weydo iibkaaguna ansixi maayo hibadaaduna ansixi mayso tasarufaadkaagao dham in ansixi maayo leannahu intii aad dhaqaajisaba boqol kiiba afartan ama boqol kiiba laba iyo barh buu ku burayaa iibkaagu boqol kiiba laba iyo barh waa faasid xoolaana lahayn baad iibisay hibada aada waxibaysay boqol kiiba laba iyo barh waa faasid ile xoolaana lahayn baa ku jire intii kalena way galaafanaysaa way aafeynaysaa marka waxbaba kaama ansixinba waxaad bixisay iyo waaad waa booshaan xunbaad walaaqaysa laakiin waxba kaama ansaxayaan idan markaa mancu zakaa arrin khatar badan weeye ha macaansanino ha odhani wallahi intanoo dollareed bixinayso haddaad meel ku farsamayso waabay iska socon lahayd oo waxbaabay qaban lahayd nintaa jiraa laga sheego soomaalida ha beri hore balaa sekadiisiibuu soo saaray oo markaasuu hore u quuri waayey dabeetana wuxu uhi intani afar daarood baabay dhisaysaaba sekadiiba afar daarood buu ku dhisa oo isagu iska leeyahay maxaan masaakiin ka siin bui afar daarood baabay goynaysaaye afartii daaroodna way madoobaadeen maalkiisiina waa la waayey oo isna wuu madoobaaday marka qadiyadda sekada aad baa qur-aanka ilaahay uga diga waladiina yaknizuuna adahaba walfida walaa yunfiquunaha fii sabiili اllahi fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwaa biha jibaahuhum wajunuubuhum waduhuuruhum haadaa maa kanastum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknizuun kuwa kaydka udhigaya baa ilahay uhi dahabka iyo lacagta kaydinaya ee akownka iyo qasnada ku xidhaya ee aan ku bixinayn jihaadka iyo fii sabiili illaah iyo meelaha sikada lagu bixinayo cadaab kulu lagu bushaaree maalinta la soo gelin doono naarta lacagtii iyo dahabkii oo bira laga laga soo dhigay tii asalka ahayd macdantii ayaa naarta lagu soo kululaynaya xagga hore xagga dambe dhinacyada intoo dhan ba waa laga gubaya ilaahayna wuxuu leeya waa wixii adkaydsatay dhadhami marka sekadana dadka ha loo sheego wixii qofku uu haystana waa inuu ka xalaal miirtaa oo meeshii ku habboonaydna u ku bixiya iskada dad badan baa bixiya laakiin meeshii ku habboonayd aan ku bixinin ama waktigii habboona aan bixinin ama meel dhexeba ay ka dhacdaa iska ilaali waa cibaadeeda waxaa tobnaad oo xaaraanta ka mid a alitijaaru alitijaaru fi lmuxaramaat waxyaabuu islaamku xaaraantinimeeyey in laga baac mushtareeyo sida khamriga mukhadiraadka sanamiyaasha doofaarka waraaqaha qamaarka durbaanada iyo kamanka la garaacayo wax kasta oo islaamku cunidiisa iyo isticmaalkiisa uu xaaraantinimeeyey in laga baac mushtareeyaana waa xaraam ina allaha idaa xarama shayan xarama hamana kol hadduu shay ilahay xaaraantinimeeye lacagtiisuna waa xaaraam inaad ka shaqayso iyo inaad wadwado iyo inaad dheefsato intuba marka taasina way badan tahay wakhtiyada dambe diinteennu way ka digaysaa waa meelaha xaraamtu ay ka soo gelayso qofkee u baahan inuu iska ilaaliyo waxaa koob iyo tobnaad oo xaraamta meelaha xaraamtu ay kaa soo geli karta ka mid a cadamu itqaan aw iijaadi alacmaal shaqooyinka inuu qofku musuq maasuqo oo shaqooyinka uu qabanayo qaranka u qabanayo sharkadda u qabanayo qof uu u qabanayo inuu qish ku sameeyo macnaha inuu musuq maasuq ku sameeyo daacadnimo darre ku daro gaal iyo islaam midku doonaya ha u shaqaynayo gaal iyo islaam ciddaa doonaysa u shaqeeyo nebigu wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu axadakum idaa camila camalan an yutqina islaamkeenna macaankiisa iyo wanaagiisa ilaahay wuu jeclaadaa midkiin markuu shaqo qabanayo inuu shaqadaa si xaragaa u qabto oo aanu odhanin siday dadka qaarkood gumaysiga iyo wixiis qawda maqashiyo waxna ha u qabanin qawda uun maqashiyo soomaydaan arag soomaalida marar badan baa ay yidhahdaa wallahi waa daacad dadka shaq dadka maarag ummadaha kale qaar baa markay madaxda arkaanna shaqeeyoo dhaqdhaqaaqa markuu dhaqaaqana iska ag fadhiista shaqadii oo kolka lasoo maro un dhaqaaqa marka sharaftu waxay ku jirtaa ilaahay uu kugu qadarinayaa ummadduna kugu tixgelinaysaa shaqadaad qabanayso eed mushaaharka ku qaadanayso ama shuraaka ha ahaato ama qof ha ahaato ama qaran ha ahaato waa inaad adigu hagaajisaa ama aad ka tagtaa haddaanad shaqadaa hagaajinaynin ama aanad qaban karaynin iskaga tag iskaga tag laakiin waa gaalo isaga laftiisu inkaar buu qabaayo waxbaan isu weydaarinaya ama waxba u socodsiin maaya iskaga tag leannahu waxbaa la kala bedeshay adiga dheef baa lagaa iibsaday aduguna lacag baad qaadatay waa nafci iyo ad lacag baa isqaabilsan marka waa inaanad wixii aada soo saari lahayd aanad taa waxaa waxyaabaa ugu sii muhiimsan ka mid a waktiga ummadda loo shaqaynaya madaxda madaxdu waktiga ay ummadda u shaqaynayaan matalan haddii sideed saacadood lagula ballamay waa inuu sideedda ilaaliyo haddii lix lagula ballamay waa inuu ilaaliyo hadduu baar time ahaa timekii lagula ballamay waa inuu ilaaliyaa waktigu waa lacag wey taasina waa waxyaabaha runtii u baahan dadkeenu aanay fudaydsadaan haddii matalan aada xoolo shuraako ahoo dad laga ururiyey oo ummaddeenu ay leedahay aad gacanta ku hayso ninkii dawladda waxeedii hayuunbaad ka dhigantay idan markaa waktigii lagula ballameed ku mushahar qaadanayso waa inaad daqiiqadaa cid kala siinin haddaad cid kala siinayso waa in lagula ogaadaa oo ciddaad u shaqaynaysa ay ku xalaalaysaa oad ka xalaalaysataa taasi aad arrin aada u muhiima wey waaya waana kaa nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam koob iyo tobankaa qodob waa meelaha ugu si khatar badan ee xaaraantu ay kaa soo geli karto ee u baahan albaabadeeda in la iska xidho aan akhrina ayado dhowra oo ilaahay ummadda uu ku farayo inay la soo baxaan wax xalaala xaaraantana iska ilaaliyaan yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha annaas buu ilahay dadow kuluu mimaa fi lardi xalaalan ayiba dadkii o dhan buu ilahay u yeedho wuxuu hi waxa adduunyada guudkiisa aan idin siiyey ee xalaashaa cuna walaa tatabicuu khutuwaati shayطaan shaydaanku wadooyinka uu marayo ee xaaraanta hadaba gelina innahu caduwun lakum caduwun mubiin innahu lakum caduwun mubiin cadow uu idin yahay cadaawadda caddaysta innamaa ya'murukum bisuu'i wاlfaxshaa wa an taquuluu calى اllahi maa laa taclamuun shaydaan wuxuu ku faraano waa ceeb iyo cilmi la-aan iyo isagoo cadho alla kuu sabab kugu sabab noqda mar kale ilaahay suuraة اbaqara waxa uu ku yihi yaa ayuha ladiina yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum ummaddii iimaanka lahayd buu ilahay u baaqo wuxuu leeyahay arsaaqadaanu idinku arsaaqnay kiisa xalaasha cuna kolley arsaaqad baad helaysa arsaaqad waayi mayse way kuu qorantah xalaal ka dhig buu ilahay leeyahay arsaaqadii kolleyba way qoran tahaye xaaraan ha ku raadinina xalaal ku cun ilaahayna u mahadnaqa suurat lmu'minuun ilaahay rusushuu la hadlay iyagana yaa ayuha arasulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixan inii bima talamuun bimaa tacmaluuna caliim camal wanaagsanna sameeya cunno wanaagsanna cuna ayaa ilahay rusushu waa rusushii rusushii baa la amraya camal fiican baan idinka rabaa iyo cunno wanaagsan oo xalaala suurat naxl mar afraad ilaahay waxau ihi fakuluu mima razaqakum اllahu xalaala طayiba wuxuu ilaahay idinku arsaaqo xalaala cuna washkuruu nicmat allah ilaahay nicmadiisana ku mahadnaqa waa xalaashi in kuntum iyaahu tacbuduun qofku ilaahay xalaal ku arsaaqay iyo xoogiisa waa inuu ilaahay ugu mahadnaqaa intaa waxaynu kaga soo gudbaynaa hordhac ahaan xaaraanta waxaa la yidhaahda iyo madaakhisheeda meelaha ay kaaga soo geli karto inaad iska xidho waxaynu ka arkaynaa oo kale xukumkeeda xukumkeeda halka adag ee islaamku uu iska taagay waxaynu u gudbaynaa markaa qodobka labaad oo ah asbaab wa bawaacif akli lxaraam sababta keeni karta qofku inuu xaraam cuno shay xaaraana qofku inuu cuno sababaha keeni kara maxaa qofka ku kalifi kara tolow maxaa ku riixi kara kow waxa ka ah aljahlu bimaahiyati alxaraam wa xaqiiqatihi wa cawaaqibih qofka oo ka jaahila xaaraantu khatarta ay leedahay idan markaa waa in aqooni jirtaa waxaad cidhib xumada iska ilaalisaa waxaad cudurka iska ilaalisaa waxaad cadowga iska ilaalisaa dee markaad taqaano haddaad culmo og tahay dee sankaad uga gelaysaa cadowga haddaanad cudurkan aqooninba inaad iska cuntaabaaba laga yaabaa waxaad ku sumoobaysa ad ku dhimanaysa lidaalik baa qofka aqoonta lihi wixii khatar tahaa uu iska ilaalinaya sidaa daraaddeed ayaa islaamkeennu waxa uu miisaan weyn siiyey barashada diinta iyo barashada xalaasha iyo xaaraamta xataa cadowba ha loo baxayo xataa haddii cadow aynu isaynoo dagaalka loo baxayo qur-aanka kariimkaa ilaahay wuxuu ku sheegay dadku inaanay dagaalka u wada bixine qayb ka mid intay soo hadhaan jahliga ay la dagaalamaan iyagu oo cilmiga ay bartaan oo xalaasha iyo xaaraanta ay kala bartaan dadku inay wada baxaan baynu u baahanay waktiga cadow lala dagaalamayo laakiin ilahay wuxuu idhaha wada bixina qayb ka midii waa inay la dagaalantaa cadowga jahliga la ydhaa laba cadow baa jira ka shisheeye bani aadamka aynu arkayno iyo shaydaanka iswata iyo cadowga jahliga la ydhaa cadowga jahliga waa khatar wey ummadda islaamka akhiiran waktiyada dambe waa ka haysta ay kala garan laayeen yaa shisheeya yaa sokeeya na yaa nacaba yaa se gacala yaa la xidhiidhinaya yaa la goynaya waba kala garanayaanba marka jahliga waxaa la idhaahdaa ummadaha cirbuhu gooyaa waa khatar badan yihi ilaahay baa ka hadlay markaa aayadaha jihaadka uu kaga warramaya aayad buu ku dhex daray cilmiga la xidhiidha wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falowlaa nafara min kuli firqatin minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun mu'miniintu maaha buu ilahay yihi dagaalka inay wada baxaan dagaalka ha u wada bixina laakiin ummaddii meel joogtaba qaybi ha baxda qaybina ha fadhido liyatafaqahuu fi ddiin si ay diinta u bartaan kuwaasi markay soo noqdaan mujaahidiintiina si ay ugu kordhiyaan aqoontii labadaa qaybood waa qiimaha uu cilmiga siiyey islaamku marka waxyaabaha ugu muhiimsane la baranayaabay ka mid tahay xalaasha iyo xaaraamta diinta qaybaha ka warramaya xalaasha iyo xaaraanta waa inaad barato saxiixa iyo faasidka maxaa saxiixoo i ansaxay maxaa faasidahoo iga buray labadaa waa inaad kala taqaan haddaad tukanayso imika dee haddaad qabtaa sunayso way bilaabaan un dadku salaada dabeetana qab waa la wadayaa un wuu wadayaa un qofka sunno iyo faralba laakiin odhan maayo arkaanteedu maxay ta shuruuddeedu waa maxay maxaa buriye salaada maxaa farala maxaase sunno ah baabkaa ma gelaya qof waan tukadaa hebel waa salaad sax un ba iska odhanaya soomaalida markaad waxu sheegteen wuxuu ku leeya adoon dhalan baan tukan jiray soddon sannadood baanu soo tukanayna arrintu ma aha da-de waa aqoonta aqoonta wey salaad saxnimada laguu sheegayaa ma aha hebel oo salaad badan ee waxa weeyaan hebel oo aqoon leh aqoontu aad bay muhiim u tahy wax sahlan ma aha fudaydsanina weligiin yaali idinkoo jaaniskan helayo alxamdulilah dee halkanna jooga adduunyada dabadeeda haddana maraakis iyo xarumalahoo aqooni ay baxayso waa in inaad fursadaas idin dhaafto maaha runtii waana ka faa'idaysataanoo jadwalka shaqada aad ku dartaa mid waxbarashoo diiniya kitaabkeenna qur-aankaabaa ilaahay uu inoo ammaano wuxuu uhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak kitaab barakaysan baan idiin soo dejiyey ummaddan ummadiiha liyadabbaruu aayaati si aayadihiisa ay u dhugtaan ay u dhandhamiyaan dadku waliyatadakara ulul albaab aqoon-yahanku si uu ilaahay wax uga qaato aqoon-yahanka indheer garadka ahi si uu kitaabka uga faa'idaystaan ugu talagalay baa ilahay wi markaa salafuna saalex madaxdeennii muslimiintaee kudayashada mudnaa ee nebi maxamed ka dhaxlay ee madaxtinimada afarta khulafadu ay ka mid ahaayeen arrintani lamay fududayn iyo asxaabta aqoonta xalaasha iyo xaaraantu lamay fududayn haddaad baac mushtari ku jirto iyo haddaad wax dhaqdhaqaaqaysood gacanta ku hayso waa inaad aqoon u yeelataa ood wax ka barata dee waxaad ka soo qaadaan shaqooyinkan kale adduunyada nin walow kamel uu shaqo tegayaaba waa inuu aqoontiisii leeyo shahaadadii sito marka arrintii diiniga ahaydna waa inaad aqoon u leeday cumar binu khadaab radia allaahu canh waxa uu wareegi jiray suuqa markuu madaxda ahaa suuqu saa usoo maraya bacadlayaasha oo tujaarta oo raashinka oo wuu soo dhex maraya tujaarta qaarkooda waxuu ka garan waaya ul yaroo uu sitay buu ku dhufanaya dhag buu ku siinaya dare yaroo uu situ wax ku edbin jiray markaasaa wuxuu odhan jiray laa yabiicu fii suuqina ilaa man yafqah wa ilaa akala aribaa shaaa am abaa suuqa iyaga waxba kuma iibin karo qofaan iibka aqoon u lahayn imtixaan baanu idinka qaadaynaa qofaan baac mushtariga aqoon u lahayni suuqyada iyada waxba kama iibin karo hadduu ka iibiyana ribun buu cuni ama ha doono ama ha diido wa ilaa akala aribaa shaaa am abaa ama ha doona ama ha diida kolle ribunbu dabaalan ribadu ila waa khatar badantay marka si aydaan ribo u dabaalanin waar aqoon u yeesha buu leeyahy cumar bin khadaab ilaahay ka raali noqde abu hurayra macnaa asxaabtu baabkan aynu ka hadlayna say u fahamsanaayeen ayaynu inaguna u fahmaynaaye abu hurayra maalin maalmaha ka mid a ayaa masaajidka rasuulka intuu ka baxay oo madiine ku yaalla ayaa wuxuu ku dhexdhacay suuqa iyo qoladii baacmushtariga ahaa markaasaa wuxuu leey waryaane nimankiina ganacsatada ah ma halkanaa iska joogtaan ma dhaxalkii nebigaa lagu qaybsanayaa masaajidka waar weydii sidee buu dhaxalkii nebiga sowtan lagu kala tegay ee lagu qaybsanaya masaajidka wuu u farsamo sheegay meeshii ay ka filayeen meelaan ahayn buu kaga soo wareegay markaasaa waxay yidhahdeen ma sidaasaa dee maanu doonanaba waxay moodeen adduunyo la qaybinayo ila insaanka asxaabiba haade adduunyadu way iskaga si unba iska tahay wadaadba ha ahaado asxaabiba haada hadduu doonaye adduunyo laga maarmi maayo kala fuqi maysa insaanka oo wax iskaga abuuran way iskaga abuurantahy qofka wuu ku buuxsan yahay qofku baashan jacaylkeeda iimaanubaa dheeli tira hadduu iimaanku ka qoonmo qofka dee wuu inagu soo muruxsan laakiin hadduu iimaan leeyahay wuu ka yar joogsan doonaa ee kolleyba bahashaa jacaylkeedu dad wuu iskaga wada jiraa marka waa lasoo yaaco masaajidkii baa la yimidoo dee wax la qaybinaya arki waayeenoo way iska noqdeenoo abi hureyre oo halkii taagan suuqii waar maxaa idin soo celiyey dee maanaan arag ba yidhaha waxba wax la qaybsanayaba maxaa aragteen dee dad xalqado un qaar qur-aan baranaya qaar cilmi baranaya iyo qaar un baanu aragnay mooyaane meeshaa wax lagu qaybinaya maanaan arag waar dhaxalka nebigu waa kaa loo fadhiyey dhaxalka nebigu waxa uu ahaa cilmigaa loo fadhiyay xalqadaha lagu qaybsanayay nebi maxamed waxa uu leeyahay haddaanu ambiyada nahay waxba nalagama dhaxlo cilmi unbaa nalaga dhaxlaa dunyana lagama dhaxlo alculamaau warahatu lambiyaa culimadu waxay dhaxleen ambiyada waxay ka dhaxleen cilmi buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka dee dhaxalkii miyaan miyadaan arag war waa kaase u taga oo wakti siiya oo halkan un ha taagnaanina qodobka labaadee kalifa inuu qofku xaaraan u gudbaa waxa weeye cadamu macrifati illaahi xaqa almacrifa wa cadamu muraaqabati isagoo addoonku aan ilaahay si wanaagsan u garanayn isagoo addoonku aan isha ilaahay iska eegeyn iyadoo addoonka qalbigiisa ilaahay aanu ku weyneyn taasaa waxay keeni kartaa inuu booshaaqo oo uu cuno u badheedho xaaraanta taasaa keeni karta hadduu yaqaano qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka mudan yahay iyo xaqa uu ku leeyahay iyo iska ilaalintiisa iyo alla kacabsigiisa hadduu si fiican u garanayo uma badheereen xaraamta ah waa ka joogsan lahaa sidaa daraaddeed baa nebi maxamed wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo xadiiduu ku yidhi laa yazni zaani xiina yazni wa huwa muumin qofku ma sinaysto kolkuu sinaysanayo isagoo iimaan leh walaa yasriqu xiina yasriqu wahuwa muumin qofku ma tuugaysto wax ma xado isagoo mu'minah walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabuhaa wa huwa mu'min marka uu khamriga cabayana ma cabo isagoo iimaan leh watawbatu macruudatu bacd xadiidkaas waa saxiix wey marka uu macaasidaa iyo xaaraantaa samaynaya iimaan ma laha buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam iimaankii xaggee laga geeyey ma waanu u qalmin oo waa laga siibay si kastaba ha la yidhahdee wuu anfiyey nebigu iimaanku hadduu meeshaa jiri lahaa wuu ka joojin lahaa qofkaa iimaankii baa laga qaadayaa markaasoo wuu soo muruxsanaya inkaar baa ku dhacaysa markaa waxaana ugu muhiimsan dee nebigu wuxuu tilmaamay qeybaha iimaanka waxaa ka mid a walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodku waa qeyb ka mid a iimaanka xishoodku ilaahay ka xishoon lahaa ayaa qofka laga qaadaya rasuulu llaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamayaa xadiido uu ku yidhi man istaxyaa min allaahi xaqa alxayaa qofka ilaahay ka xishoonaya xishoodka dhabta ah falyaxfad ira'sa wamaa waca madaxa iyo wixii uu koobsaday sida indhaha iyo afka iyo dhagaha iyo ha ilaaliyo waalbatna wamaa xawa caloosha iyo wixii ay koobtayna ha ilaaliyo qofka xaaraanta ka ilaaliya intaa muhiimka ah ayaa ilaahay ka xishooday xishoodkii dhabta ahaa waxa saddexaad oo keeni kara inaad xaaraanta ku dhiirato alisraaf maca qilati daati اlyad in uu kala bato dakhligaaga iyo kharashkaaga si kale aan u dhignee iyadoo wax yar aada haysato in tallaabadaada kharashku ay badato kharashkaagu aada buu fara badan yahay waxaa ku soo galayaana uu iska yaryahay markaa ma tallaabsanaysid awoodda aada leedahay laakiin itaalkaaga dhaqaale iyo orodkaaga kharashku way kala dheeraynayaan waa inkaarta waddankeenni haysata dadkeenni iminka markaa ku noqotaan gobonnimadiiba way ka luntay odaygaa taqaana iyo suldaankii iyo madaxdii iyo kan iyo wadaadba ku daro waxoo dhamiba xayraan unbay isugu biyo shubteen mar dadkii maxaa ku dhacay dadku sidan may ahaan jireen dadku gob bay ahaan jireene dadkii maxaa ku dhacay waxa weeye dadkii iyagoo dakligoodu iska yar yahay oo meel waxay ka soo galaan aanay badnayn ayaa kharashkoodu badan yahay beryihii hore gumaysiga waxaynu kaga adkaanay dadku tuludoodan iyo neefkoodan waxaa ka soo baxaya cad iyo caanaana waxbay ka cuni jireen inta ay raashinkoodana way la soo baxayeen laba go-oo ay xidhaan iyo mara ay xidhaan unbaabay u baahnaayeenba intaasunbay kusoo iibsan jireen xoolahana laakiin sidooda kale cunadoodii iyo way iska haysteen waxooda iminka qofkani cunadiisii wuu ka tegay oo marka buu ka sugayaa bariis tailand ka imanaya ama bariga ka imanaya iyo baasto halkanna gaadhi buu wataa shidaal u baahan iyo intaasoo kharasha staff la socdaa jira jaadkii iyo sigaarkiibaa halkan ku faylsan iyaguna mobaylkiibaa isaguna ka agsan qarhaya wax alla waxaasoo dhan oo midna aanu dakli u haynin buu suuqa kula kalahaya marka waa inuu reerka soo iibsado waa inuu been sheego waa inuu wax isku soo maroojiyo si uu kharashkan u daboolo waa inuu adigii kugu soo qayliyaa kun telefoonoo kala kaana oo balaayooyin wata uu kuu soo diraa si aad adiguna usoo naxdo o aada wuxuu usoo diri karta war sawtaad beenta ii sheegtay so waxaa laga yaabaa inuu kuhaa hebel baa dhintoon aasayna oo isagoo nool aada u tagto maxaa keenaya markaa arrintan waa arrin muhiima waa alisraaf maca qilati daat wixii uu gacanta ku hayayna wuu yar yahay qofki waxaa laga yaabaa dakligiisu inuu laba dollar iyo ama hal dollar iyo ama aanay waxbaba soo gelin shan boqoloo dollar kun dollarna uu kharash garaynayo muxuu yeelaa markaa wuxuu yeelayaa dee dad buu dulbaxayaa markaa waxbuu boobaya waxbuu dhacaya waxbuu khiyaamaynaya ilaa wuxuu rabaa inuu waxan daboole sida dawga ah ee garta ahina waxay ahayd inuu iska ilaaliyo waxan kaloo dhan inaanu gaadi doonin inaanu mobayl doonin inaanu kharash badan doonin inuu intan oo dhan yidhaha adeer ma hayo ma hayo adeer waan fashilmayaa haddaa waxaasoo dhan u kacee waaa waxaan haystaa waa intaa intaasu baan isku fillaysiinaya ilaahay baa wuxuu uhi wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin cuna oo cabba wuxuu ilaahay idin siiyey oo ha israafina ha xadgudbina xadgudubku waa xaaraanood u dhaadhacdo kol haddaad xaaraanba u tallaabsatay waad xadgudubto xaddi ilaahay uu ku dhiga waa tallaab aayaddu waxay u warramaysaa si istraatiijiya u warramaysa haddaad wax cunaysa iyo haddaad wax cabaysa iyo haddaad wax qabanayso iyo haddaad dhaqdhaqaaq wado mar walba israafka iska ilaali walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shayطaanu lirabbihi kafuura hataa daadinin xoolaha kuwa wax daadaadiya shaydaankay la saaxiibi waxaa afraad oo ka mida sababaha qofka xaaraanta ku kalifi kara adduyuun maca xuluuli lajal waqilati daati اlyad inaad marka horeba daynta badsato dabeetana waktigeedii uu ku soo gaadho kadibna aad tidhaahda iska dabo yaad fashil munuune bal waxuun soo ruji aada meeshan ku aamusiiso islaamku waxa u tixgeliyey daynta musiibooyinkay ka mid tahay daynta idinkana halkan waxaa laga dhigaa qofka xariifka ah ee la aaminayo ee cisi wadanka kule inuu yahay ka dayn lagu leeyay ayaa halkan laydinka dhigaa islaamkeenu laakiin daynta musiibo musiibooyinka kamida buu tixgeliyey allahuma ini acuudu bika min halabati dayni wa qahri rijaal intaasoo jeer buu ilaahay ka magan geli jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam daynta haddii dayn lagugu leeya addoon baa tay addoon dadkii lasoo dhoofinayey ee halkan la addoonsanayey addoonnimadii dhinacan kale unbaa laydinku dhigay dhinacan kale ayuunbaa lagu dhigo imika jeelkaagaa weyn baad iskaga jiraysaa jeelkaa weyn ayaad iska dhex warwareegaysa waxaana xadhigga lagu xidho ee kugu beerta lagu qodayaana waxa weeye dayntaa lagu leeyahay saasunbaad imika addoon unbaa tahay dhinac kale qoladii lasoo dhoofin jiray dhankan unbaa loo dhigay marka dayntu waa musiibo daynta aada guriga iyo gaadhiga iyo waxaan faraha badan ku qaadatay aada bay udhib badantay ama dawlad ha kugu yeelata ama shaksi ha kugu yeesho markaa qofka xorta ahi waa qofkaan dayn lagu lahayn haddaan dayn lagugu lahayn xor baa tay nabigu calayhi salaatu wasalaam kumabuu tukan jirinba salaatul jinaasaa qofka dayn lagu leeyay berigii hore intii islaamka dhaqaalihiisu iska liitay hadday jinaasad halkan lasoo dhigo dayn miyaa lagu leeyay haa haddii la idhaahdo ku tukada buu odhanaya anugu ku tukan maaye ila salaadiisu dheeraad bay wada tahay asxaabtu markaa way ku tukan jireen wuxuu dhiirinayaa markaa inay soo baxdo cid ka bixisa daynta markaa nin baa gacanta taagaya wuxuu le iskaga tuko anaa ka bixiyo ka xil qaado miskiin ka bixin doone miya adaa ka bixiya haa wuu ku tukanayaa markaa nebigu berigii dambe dakligu kordhay isagaa ka bixin jiray dadka rasuulku sala allahu calayh wasalam daynta waayo waxa uu tilmaamay qofka inta dayn lagu leeyahay derajadiisa aakhire inaanu gaadhaynba hadduu derajo leeya xataa waa xaniban yahay meel dhaxuu lugta kaga xidhan yahay markaa qofka shahiidka abuu nebigu yidhe dagaalka gaalada naftiisa ku bixiya wax walba waa laga dhaafaya daynta mooyaane daynta lagama dhaafayo dayntu waa musiibo khatara wey daynta gaaladuna deeta muslimkunbay la midta waayo rasuulku yuhuud buu wax ka amaahdo iyadoo lagu leeyay buu dhintay waa laga bixiyey marka gaal iyo islaam cid kasta ha kugu lahaatee dayntu musiibooyinkay ka mid tahy waa inaad ummadaada faaruqiso oo adigoo xora meeshaa doonaysa aada mari karto taasaa aada iyo aada u muhiima haddii laakiin dayn lagugu leeyahay si un baad u xidhxidhan tahay taa idinkaa igaga xariifsan oo aada u garanaya soo maaha de aad baa u fahmaysa annagu waan iskaba warwareegne marar badan baan waxbaba nalagu yeelanba waaya laakiin idinka kaar baaba la idiin samaysto kaashkii baaba la diiday xagga iyagaa imika haddaad noogu timaado dee kaar kaa yeeli mayno iyo waraa qoran iyo waxaase kaashun baanu rabnaa ha laakiin suuq weli muu yaala marka waxa weeyaan dee heerkay marayso adiga arka kaashkii baaba kaashkii baaba soo laga soo taaganya kaashki bal qof aad leedaha kaashkii hooyo kaarhkeen kula eg waan la yaabay markaan imaanu halkan war nin kaash lala hortaagayo kaar doonaya waxba ku jira dee meesha waaya waa waa dayntii wey waaya daynta qofka marka dayn lagu leeyahy nabigu caaisha waxay tiri al maxaad ilaahay daynta ka magan gashaa wuxuu hi caaisha qofku marka dayn lagu leeyahay ballan buu qaadaa markaasuu ka baxaa waxbuu sheegaa markaasuu been sheegaa beentii iyo ballan la-aantaba dayntaa dadka ugu wacanba qofku markuu dayn lagu leeyay wuu habranaya wuu naxayaa saa daraaddeed baa faral ilaahay wuxuu ka dhigay qofka daynta lagu leeya waxba haysan inaynu ka sugno waa faralba wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara wa an tasadaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun qofku haddii dayn lagu leeya waxba aanu haysan faral waxaa idinku abuu ilahay yidhi inaad ka sugtaan weliba inaad ka saamaxdaan baa ka khayr badan buu ilahay ila wuu naxsan yahay culimada qaarkood fuqahada qaarkood waxay gaadhsiiyeen qofka haddii dayn lagu leeyahay oo daynta wakhtigeedii dhammaado oo ka daynta kulihi uu qabsanayo masaajidka jamciisa ha iskaga joogo leanna hadduu ku dhego waa musiibo qaar baa culimada halkaa gaadhsiiya o cudurdaarada jamca waxaa ka mid a kii daynta kugu lahaayo ku qabsanayo masaajidka sii fadhiya leanna adigoo nin sharaf la hadduu halkaa kugu fadeexadeeyo waxaa dhaanta bay idhahdeen inaad iska joogtaba oonad jamcii teginba marka si inagu odhan mayno jamcaha laga maqnaadee laakiin khatartai arrintu leedahay baad halkaa ka dareemaysaa culimadu nebiguna wuu bushaareeye wuxu uhi qofka dayn walaalkii ka suga maalinta qiyaama ilaahay harhka carshigu u hadheeya waa taxta carshi yowma laa dila ilaa dilu waxyaabaha xaaraanta qofka ku dhiriya waxaa shanaadoo ka mid a albay-at alatii yanshau fiiha almaru environmentka ama deegaanka uu ku barbaarayo qofku ee uu joogo deegaankuba waa deegaan xaaraan lagu booshaaqaya xagguu kaga nabadgelaya qofku halkanaad u kacaysaa waa doofaar dhinacanaad u dhaqaaqdo waa khamri dhinacan kale u dhaqaaqo waa gabadh xun dhinacan kale u dhaqaaqo waa ribo dhinacan kaleu sii eego waa qaawanaan deegaanka uu qofku ku nool yahayba waa deegaan xaaraameedba kow ti xaaraantii way kalifaysaa markaa inuu dhex dabaasho qofki waa sababaha keeni kara inuu qofkii ku dhaco xaaraanta yaa balaaya daawan la qabtay leeda daba la qabta ma laha balaaya ka hortagun bay leedahay balaayadu hadday ku gasho waa khatar cadiim marka dee taasi allaha inoo sahle waa la dhex fadhiyaa allaha inoo sahlo allaha ina ilaaliyo arrinta lixaad marka taa intaynaan dhaafin waana sababahaynu kolley muxaadaraad u soo qaadanay markaad doonayso inaad wasak ka badbaaddo waa laga durkaa wasak baad doonaysaa inaad nijaas halkaasa ka durugto imaka inaad iska ilaaliso aanay marada kaaga dhicin iyo jirhka xalku waa maxay dee waa inaad ka durugto wa ilaa haddii kale dee duulduulkeedaa kusoo gaadhaya duulduulkeeda ayaa kusoo gaadhaya nijaas baan ag fadhiyayaa kow bud lagu garaacayo oo saa wax loola dhacayo duulduulkeeduna maradeedaa cadiyu soo gaadhin waxa imika su-aalihiin oo dhan marka isku soo wada ururisaan waa nin bahashaa dhex taagan oo yidhi bahashaa dugmaha lagu garaacayo ee aan dhex taagna sheekhow duulduulkeedaan iska ilaalinaya halkaasaan ka shaqeeya doofaar baa ku si ah halkaasaan ka shaqeeya bahalkii kalea sidaasa maxaan yeelaa halkaasaan ka shaqeeya salaadii baa noocana marka waxay isugu soo urureysaa adigoo xaaraan dhex taagan oo yidhi xaaraan baan iska ilaalinaya xaaraanta dadkan samaystayna waxay ugu talagaleen inay ka dhigaan baruurta iyo jiidhka oo kale hilibku baruur iyo jiidh buu saa isugu dhafan yahay soo maa marka in la isku goostay ugu talagaleen xaaraanta iyo xalaasha in la isku goosto adiguna waxaad doonaysaa inaad kala dheegto oo aad tidhaahda intaasi waa halkaa iga dhig intaana halkaa iga dhig waana laguu dhiibo oo isku goosta baa laguui ma kala dheegi karaysa xalku waxa wey inaad dhigtaa dhaqaajiso arrinta lixaad waxa weeye keeni karta xaaraan inuu qofku ku dhaco sabab ugu noqon karta ataladudu biakli xaraam xaaraanta inaad dhadhamiso bahashaasi intaanad dhadhamin bay ku roontay inaad iska joojiso intaanad u ridanin kharduumka ama aanad gafuurka la gelin ayay ku fiicantahy inaad ka durugto laakiin haddaad wax ku arjis garayso oo noloshaadiiba aad ku ay qayb ka mida gasho biilkii iyo arrimaheedii iyo ay dhex galaan ka fuqidda adkaanaysaba goordhow markuu is idhaahda iskaga dhexba wuu sii eegayaa wuxuu leeyay ma waxaasoo xoolood kusoo dhididun baad aayar ka tegaysa ilaahay baa in allaha kafuuru raxiim bal iska sii ag fadhi saasuu leeyahy nin khamriga iibiyo wadankii abaad wadaadadii wadanka o dhan bu wax iibiyo ayuu wax weydiiyo markaasaa nin waliba wuxuu yidhaha waa xalaam nin waliba waa xalaam sacuudigu tego oo culimadii fatwada u tegayo wuxuu yihi nin wal waxbuu sheega waxa yidhaha mid wala iskaga dhexbaxun bay ku dhahan kuwi kuwani malaa waa aada uma yaqaanaan buu sida aqoonta diinta oo wuxuu tegay ashar iyaguna sidii oo kale yidhahdeen wuu wareeray markaa dabeetana furuhun buu soo qaadanayaa markuu baxo midaan gaadhigiisa ahayn buu ku dayaya kolba mid buu ku dayaya ilaa u mar dambe helo qaybuuba waa maqanya waaya markaa bahasha intaa fatwada markaad culimada weydiinayso marka aada u qiil dayaysa xagga diinta xaraamta waa intaanad gudagelin waa intaanad dhadhaminin waa intaanad macaasanin waa intaan shaydaanku kugu soo gabanayn intaas intaad cidlo ka joogto ayaa loo qiil dayaa laakiin adoo dhex dabaalanaya sheekow ka waran sawtan waabaad macaasatay ayaa kaa fujinaya marka qabla taladudi biha intaan la macaasanin ee aanu qofku naftiisu dhadhaminin waa daciifade intaasaa aada iyo aada muhiima inaad ka ka fogaato alfaqru walmaskana ummadda oo wax soo saarkeedii ka gaabisa wax qabsigeedii ka gaabisa arrinteeda ummado kale ku tiirisa aan is ilaahay ku tashanin iyaduna isku tashanin oo dambaska iyo faqriga dul fadhiista xaaraan bay ku kalifaysa si aynu horeba usoo sheegnay marka taasina in dadku ay ka dadaalaan weeye oo islaamku wuxuu ku dhiirinaya qofku inuu iktifaa daati yeesho oo isagu isku filaado wax la soo baxo waxaa sideedaad oo kalifaya alkhawfu calaa mustaqbali lahli walawlaad inaad u yaabsantahay dadkaad mas-uulka ka tahy ubadkaaga iyo ehelkaaga iyo ooridaada ayaad isleedahay kuwani haddii aanad wax uga tegin way bakti dabeetana wuxuu leeya wallahi horta kuwaasumaan le waxu nabnabo bal wax isugu sii yara hagaaji ilaan malag baa ku dul jooge dabeetana kuwii buu leeyahay uyaabuu u yaabsan yahay ayuu xaaraan u ururinaya ilaahayna subxaanahu watacaala waa ka hadlay taasoo waxau uhi waliyaksha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyata dicaafan khaafuu calayhim falyataquu llaha waliyaquuluu qowla sadiida ilaahay ha ka cabsadeen oo yay xumaan iyo xaaraan ku dhicin kuwa caruur yaryar haddii ay ifka kaga tagaan u baqanaya caruur yaryar kuwa ifka marka ay kaga tagaan u warwari lahaa warwarkaasi ilaahay kacabsigiisa yuu ka qaadin alla kacabsigee ilaahay ha ka cabsadeen oo kuwan ilaahay bay leeyihiine adugu aakhiradaada ilaasho yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwa lakum faxdaruuhum ubadkiina iyo oorihiina cadow baa ka mida buu lahay hadda waaba ubadkaaga iyo ooridaadii cadow baa ka mida ka feejignaadoo iska ilaaliya cadaawaddu waa maxay dee kolkay intay garbaha kusoo qabtaan naar sidaa kugu ridayaan dee matol bay kuwiin ehelkuuma ahayn xaaraan bay kugu riixayaan inaad xaaraan usoo kasabtood naftaadii u gubto ayay kugu kalifayaan talkuumaha ehelkuumaha waxay ehelku yihin kolkay naar kaa badbaadinayaan idan markaa cid kasta oo naar ku horseedaysaa xigto kasta ha ku ahaatee cadowbay kuu tahay baa ilaahay uu leeyahy xaqaa'iqa arrimaha ilaahay isaga inoo sheegaya waxaa sagaalaadoo keeni kara xaaraan in lagu dhaco taysiiru subuli akli xaraam wa tadliilu kulli alcaqabaat min ariiqi in loo sahlo dadka xaraamta oo dadka mas-uuliyiinta ah iyo maamulka meesha ka jira iyo xaaraanta uu sahlo oo marka had iyo jeer shayga qaadashadiisu ay adag tahay wadada loo marayaa ay adag tahay waxa weeye qaadashadiisu way way way way dhib badantay laakiin marka la goglo ee halkaa hortaada aad kasii qaadan karaysa dhankan aad ka qaadan karaysa saxiix keliyaba kaaga xidhan yihin inaad inaad application yar qorto oo dabeedna aad saxeexdo unay kaaga xidhanta ee la sahlo iyo marka kale isku mid meel bahashu adag tahay iyo meel la sahla isku mid maaha waxaa ka mid a waxyaabaha sahli kara dacfu riqaabati albashariya waa isla tanunbay noqonaysa cid kuu diidaysa iyo cid kugu fadeexadaynaysa iyo cid kaa joojinaysa inaan midna jirinba sidaa daraaddeed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu farayaa ummaddu in qofka xaaraanta had iyo jeer u badrheedhaya ee mas-uuliyadaha ku jira in si adag loola dhaqmo si adag in loo joojiyo xaaraanta aan la fudaydsanin nin asxaabi oo ibnu lutbiya la odhan jiray ayaa nebigu u diray seko oradoo sekadiisa o ururi bu halkaa tagoo deegaankaasoo sekadiisa o ururi ninkii uu soo ururiyey sekadiiyo shaqadiisii si wanaagsan buu soo qabtay nebigu u keenay calayhi salaatu wasalaam xoolihii sekadaha ha keenay en yarunbuu raaciyo ka daba tuuray wuxuu ihi haadaa lakum wahaadaa hdiya lii ilala intii xoola la ii diray waa intanoo keenay laakiin intananaa la iisoo hadiyey maxaa ka raacay dee dhaguhu ka raacay nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbad buu akhriyay aada u kululoo markaasaa waxa uu leeyahay waryaarahayay dhicin maxay ku dhacday intoonu nin shaqo u dirno inuu idhaa intanna idinkaalo waa xoolihii ummadda intanna anaa la ii soo hadiyeeyey bal muu iska fadhiista gurigii hooyadii iyo aabbihii oo uu eega in wax loo soo hadiyeeyey in kale gurigii hooyadii iyo aabbihii muu iska fadhiisto oo u eego in wax la siiyo iyo in kale waxa wax lagu siiyey weeye shaarkii ummaddu gashan yahay xilkii iyo mas-uuliyaddii ummaddu hayaa kaasaa loogu habranaya lagu xidhiidhinaya marka awoodayadii buu isticmaalayaa buu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u jeedaa marka wuxuu nebigu ka digay qofkaasi waxa uu qaadanayo maalinta qiyaamaha inuu iman doono isagoo dusha ku sida waryaan arki buuhi maalinta qiyaamaha isagoo qofku dusha ku sita neef geela ama neef lo-a ama neef ariya oo ciyaya markaasuu odhan doonaa nebi maxamedow ii hiiliyo i shafaaco qaad halkaan ugu shafaaco qaadaya tuugu ku dhacay marka alriqaaba albashariya waa muhiim inaad la joogto maamul miyir qaba oo xaaraanta neceb naftii waa miskiinadoba lagu ciqaabi ayaa odhanaysa qofna ilaahay buu ka baqaa qofna maamul marka haddii alla kacabsigii kasii noqdo maamulkaaba laga yaabaa inuu qofku ka baqo oo dabeedna xaaraantiisa uu kaga joogsado intaa markaynu kasoo gudubno dhowr iyo tobankaa qodob waxaynu ku sheegnay sababaha keeni kara qofku inuu xaaraanta ku tallaabsado waxaynu usuu gudbi lahayn cawaaqibka iyo aahaarta raadka ka dhasha in xaaraan la cuno in xaaraan la cunaa wax sahlan baad u qaadanaysa markaad muddo iskaga dhex jirto qofku markuu muddo waxaan iskaga yaro dhex jiro wula yaro qabsadaa un maalmaha hore aad baad u diidaysa maalmaha labaadoo soo yaro dabcaysa waa soo yaro dabcaysa ilaa aada noqoto dixiin marka dambe ood nuglaato ood u gaadiido wixii cawaaqibka ka imanaya kow waxa ka ah cidhib xumada ka imanaysa maradulqalbi bal mowtu in qalbigu uu bukoodo ama dhintaba fa ina abcada quluubi innaasi lirabbina araxiimi qalbun qaasi quluubtana ilaahay waxa ugu fog qalbiga qalala qur-aankuna aada wuxuu uga waramaa qalbiga alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wama nazla min alxaq wlaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablihim faaala calayhim اlamad faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun ilaahay baa wuxuu leeyay yay muminiintu qalbigoodu ha dabco oo yay la mid noqonin gaaladii hore reer banu israa'iil qalbigoodu qallafoo kale qalbigu halka laga tamariyo marka xaaraan uu cunay qofku macnaheedu waxay keenaysaa inuu qalbigu qalalo waana halkuu ilaahay eegayay kolka qalbigii qalalan dee sabab waxay u noqonaysaa inuu naar galo kacbu bnu cujur uu nebigu la hadlay oo waxau ihi laa yadkhulu ljanata laxmu nabata min suxti fanaaru awlaa bih qofka jirhkiisa uu ku baxo ee uu ku naaxo xaaraan naarunbaa ku haboon inuu ilaahayna naar saa u dhexgeliyo oo uu maaragtay ku shiilo waxaa labaadoo cidhibxumada xaaraanta ka mid a alqalaq walidiraabu nafsi inuu qofkii warwaro naftiisuna degi weydo qalaq waxa weeye ama kaar iyo anfariir iyo u qaadan waah nolosha ah noloshaa kaa hor imanayso qofka raaxadaa ka lumaysa raaxada ayaa ka lumaysa iyo deganaanshaha nin jasiiro ka socdaa wuxuu eegay dadkaa soomaalida ee dagaalada ku socdaana qaxaya ninkii warkiisa waan eegayo wuxuu ihi waxa igu la yaab noqotay buui ummadda qaxaysay way wada qoslaysay buuri kuwanoo kale inay qoslaan maaha inayna wada barortaan bay ahayd buuri macnaheedu waxa weeye waxaad halkaa ka arkaysaa dadku dhib kastaaba ha hayste ee inuu haddana qofku iska si uun iska yahay oo qofka muslimkaa si uun isaga faraxsan yahay ummaddaa la joogtaan baad runtii arrintan aynu ka warramayno tusaalaheedoo nool ka aragteen qofkaoo wax walba iska haysta ayaa diiqadaysanoo markaad soo eegteed laba jeer eegmada ku eceyso koodha maxaad naga eegeysa waxaa laga yaabaa inuu kula dagaalamo kuha maxaad dee naga eegeysa maxaa keenay tan wuu diiqadaysan yahay qofka noloshiibaa ayaa ka hor timid ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamay ka war subxaana wa tacaala aladiina aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yataqabathu shayطaanu min almas qofka ribada cunayaa buu ilahay waxa uu isu soo taagaa oo u soo socdaa qofka la maray ee shaydaanku derderay sida u socdoo kale bal adigu qof suuxaaya oo suuxaa siduu yahay markuu soconayo waar qabta baa layidhi yuu dhicina waar dabka ka qabta waar dhagaxa ka qabta yuu dhicina saasuu circiraya marka culamaa u tafsiir waxa ay leeyihiin qofkaasi السلام عليكم calaykum asalaam وميرفق ومسعود waaya waaya waaya waa markaa waxay leeyihiin waa marka qiyaamaha uu qofkani soo xaadirayo ayuu isagoo circiraya mane kaa riba cuni baa la odhanaya waxa labaadoo culimmadu ay leeyihiin ummadda ribada iyo xaaraanta cush- cunta noloshooda adduunyadana way circiraysa noloshooda adduunyada laftigeeda circiraysa ma degana dadkaas ina rabbaka la bilmirsaad quluubta ilaahay baa haya subxaana wa tacaala markaad isaga ka tala qaadato ayuu miyir kuu samaynaya markaasaa markaad xalaal miirato ayaad degaysa ood nasanaysa in fara badan qofka muslimka ah ee iimaankiisu sii jiro waxa warwar ku haya talow goormaad ka dhex baxdaa waxaa talow culimmadii xaaraan bay ku sheegeena maxaad yeeshaa talow waxaan goormaad iska daysaa bal ku yaro meel gaadh waxaasuu qofku akhriyaya kolkaasuu kanuu ku degi waayaya wadaadkan kale waxaa laga yaabaa shan jeer inaa sheekhaa weydiiseen oo dabeetan anigana igula soo noqotaa oo su-aashii tidhaahdaan bal akhwaankan barooga ah ee cusubina inuu wax soo kordhiyo waxaasoo dhan oo maxaa keenaya qalaqah qalaqii idiraabka nafsiga iyo deganaansha la-aantay xaaraantu leedahay xalaasha ismaba adaa ka muftiya xaara- xalaasha shayga xalaasha ah muftiba adaa ka ah adaa isu jawaabayba adigaa yidhi kan haa waa dhididkayga iyo warkiisu waa dhan yahay kan cidna wadaadna waxba ka weydiin maayo anaa sheeka kan ayaad odhanaysa laakiin xaaraanta waxaa laga yaabaa su-aalahaagu inay marayaan labadan sane ee u dambeeye soddon su-aalood inay marayaan baa laga yaabaa marka deganaansha la-aan bay leedahay xaaraantu si aayadda ba ilahay uu ku sheegay subxana wa tacaala mujtamacaasi nolosha isdilkii baa ku badanaya isnicii baa ku badanaya isu cadhoodkii baa ku badanaya waa arrinta u horeysa ay leedahay xaaraantu arrinta labaad ay leedahay wey arrinta saddexaad ay leedahay waxa weeye haddaynu muslimiintana qabuulu cada- eh, cadamu qabuuli ducaa inaan ilaahay ducadaba aqbalin subxaana wa tacaala ilaahay baynu leenahay ilaahay baynu baryaynaa ilaahay baynu aan ka maarmaynin cibaadooyinkeenna u muhiimsan ducadaa ka mid a ducada oo muftaaxii farajka ah wuu isa soo xidhayaa albaabkeedu waayo ilaahay wuxuu ku leeyahay haddii aad aniga codsi ii soo qadimayso codsigaygii ka horreeyey aqbal oo waa maxay codsiga ka horreeyey de alla wuu ka warramo waxa uu leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun hadday doonayaan codsigooda u diyaar baan ahay inaan aqbalo falyastajiibuu lii aniga horta hay ajiibeen hala i rumeeyeen markay ajiibaan ay amarkayga aqbalaan ayaan codsigooda aqbalaya isagu wuxuu inoo soo jeediyey amar baa laydhah inagu waxaynu usoo jeedinayna codsi baa laydhah ila isaga lama amre eh marka amarkaasi korkuu hergalaabuu codsigaagu ansaxaya bal adigu qof mas-uula haddaad u tagtoo tidhaahdo waxaysi oo uu ku idhaahdo hawshii ma soo fulis oo tidhaahda maya ma fulinaye ii dhiibi maka muxuu ka odhanayaa war hala xidho buu leeya wuu waalan yahay wuu waalan yahay hala xidho madaxweyne aad u tagtay maalan markaa wuxuu ku uhi shaqaan kuu diray adiga hebelow ma soo fulisay maya maxaad imika doonaysaa inaad arrintaa ay siisaabaan doonaya dee mee soo fuli soo fulin maayo aniga ii dhiib nin waalan baa loo arkaya qofka hala xidha baa laleeyahy ilaahay boqorkaabaa subxaana watacaala kuleeyahy falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi ducadooda aan aqbale eh aniga hay aqbaleen marka macnaheedu waa qofkii yidhi kumaan aqbalin anigu ribadaydaan wadanaya xaaraantaydaan wadanaya adigu ii dhiibo anigan aamiin ayaan kuleeyahay ilaahow aqbal xaggee iska imanaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii dheeraaye saxiixa wuxuu leey wardadii oo mu'miniintii ilaahay wuxuu idin faray wuxuu mursaliinta faray ilaahay mursaliinta wuxuu ka dayn waayo idinka dayn maaye camal wanaagsan keena cunno wanaagsan oo xalaalana keena markaa nebigu wuxuu sheegay nin dee safar dheer galay oo basaasan oo baryo badan oo waktigii ducada la aqbali jiray maraya laakiin dee wuxuu cunaya iyo wuxuu cabaya waxaa lagu koriyo o dham waa walaaq waa xaaraan markaasaa nebigu leeyay faanaa yustajaabu lidalik kaa ducadiisa sidee loo aqbalaya waxaa afraad oo cawaaqibka xaaraanta ka mida kawaarifka alkawaarif alatii tudhib bikuli khayr musiibooyinka dhacaya ee ummadda adhax jabinaya waa cawaaqibka xaaraanta meeliba meeshay ka xaaraan badantay ka balaayo badanta ayay ka aafaad badantay xataa musiibooyinka dabeeciya dhacaya caalamulislaami musiibooyinka ka dhaca iyo kuwa caalamka kufaarta ka dhaca ma isku midba musiibooyinka aafaadka dabeeciga ka dhaca waa laba adduunyo un dee laba adduunyo un bay ka mid yihiin laakiin adduunyada kufriga iyo xaaraanta ayay u badan yihiin musiibooyinka dabeiciga ah taasay u badan yihin waa macruuf acaasiirta iyo duufaanada mudamirka ahi had iyo jeer bilaadulkufaarkay ku badan yihin alla wuxuu leeyay yamxaqu llahu riba wayurbi sadaqaat iqtisaad baa lagu faanaa ilahay wuxuu leeyay yamxaqu llahu yamxaqu llahu riba waa baabiinaya waa kawaarith iqtisaadiya wamaa aataytu min riban liyarbuwa fii amwaali nnaasi falaa yarbuu cinda allah wixii riba ahay ugu tala gasheen inay idinku koraan dadka xoolahooda ilahay agtiisa ma barbaarayo wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir musiibo kastoo idinku dhacdaa xaaraantii ayaa sabab u ah baa ilaahay u leeyay waxaa shanaadoo cawaaqibkeeda ka mid a alqucuudu can adaa'i alwaajibaat walinsiraafu ila almacaasi wasayi-aat qofku inuu ka fadhiisto waajibaadkii iyo xilkii saaraa macnaha abateedkii iyo dhadhankii uu ku hayay waajibka iyo camalka iyo cibaadada gudashadooda ayaa ka yaraanaya abateedkiisa xaaraanta ayaa furmaya abateedkiisa xaaraanta furmaya abateedkii waajibkaa yaraanaya dabeetana wixii xun wuu u heelay wixii wanaagsanina wuu ku culusi afarta ragcadood waxay kaga dhigan yihiin intaasoo culaysoo la saaray laakiin inuu caawo o dhan usoo jeedo shay xumaan iyo xaaraan oo uu daawanayo way u sahlanta waxyaabaha runtii cawaaqibka xaaraantu aada iyo aada buu fara badan yahay kuwaasa ka mid a qodobka shanaad aynu usoo gudbaynaa waxa weeye cilaajkeeda ama wiqaayadeeda sidee looga gaashaamanaya cidda si xaaraanta dhex dabaalanaysa sidee bay uga badbaadi karaysa waayahay sidee uga dhex bixi karaysa ugu horeyn waxa weeye alfiqu saxiix linadaam almucaamalaat almaali fi lislaam inuu qofku aqoon yeesho islaamku nidaamka dhaqaalaha maxaa xalaa muxuu xalaaleeyey muxuu si xaaraantinimeeyey taa horeynu soo sheegay meeshii wayna qooni jirtaa inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay wuxuu leeyay ilaahay waxaa si dhaba uga cabsada aqoon cidda u leh aqoonta ummaduhu way kala sarreeyaan ambiyada iyo malaa'igta ilaahay ugu aqoon badan culimadaa ku xiga cawaamunaaskaa ku xiga kufaarta ugu sii shisheeya cawaamunaaska markan leena waa muuminiinta kufaarta ugu sii shisheeya markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu wax qiimeynaya wuxuu le war anigaa ilaahay idinku cabsi badan anigaana ilaahay idinku aqaana anigaa ilahay idinku aqaan markaad ciddaa garanaysa awoodda ay leedahay ayaad ka cabsataa awoodda dowladda iyo awoodda sharciga isku si ugama cabsadaan reer miyiga iyo reer magaalku reer miyiga waxba kama yaqaano dabeetana waxaa laga yaabaa ka ugu weyn dowladda inuu sanka ka galo inuu rasaas ku ridaaba laga yaabaa u ha muxuu sheegayaa dee kii meeshao dhan ba haystayba laakiin qofka reer magaalkii wuxuu garanayaa sharciga qabanaya inta sanadoodu xabsi gelayo xoolaha lagu xukumayo fiilada isdaba taaliya musiibooyinku garanaya dabeetana wuu isdhuubaya aayar buu soconaya ka reer miyiga waxba kama ogo markaasuu bartanka u gelaya bartanka u gelaya waaya qofka ilaahay yaqaana cadhadiisa iyo ciqaabkiisa iyo balaayada ay leedahay ilaahay kuma dhiiranayo laakiin ka jaahilka ilahay buu ku dhiiranaya subxaana wa tacaala ilaajka waaya waxyaabaha habboon waxaa ka mid a in aada ku xisaabtanto inuu ilaahay ku eegayo subxaanahu wa tacaala ilaahay baa waxa uu leeyahay isagoo ummadda la hadlaya sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum anahu lxaq awalam yakfi birabbika annahu calaa kuli shayin qadiir macnaha waa inaad ogaataa inuu ilaahay ku eegaya wahuwa macakum aynamaa kuntum ma ykun min najwى ثaلaaثaة ilا huwa raabichum walaa خamسaة ilا huwa saadishm walaa adnى min dalika walaa akara ilaa huwa macahum aynama kaanu wa inaad ogaataa cid walba inuu ilaahay kaaga dhow yahay raadaarkii ilaahay inuu ku haysto waddadaa iminka marka gaarigu marayo dalawarku isku si uma socdo haddii la idhaa waddada waxa ku rakiba raadaar aayar buu soconaya oo meeshaa muraaqabada raadaarkaa dareemayo laakiin haddii la idhaa waa bilaa raadaar leewarku u qabanaya waa ereyga marka waa inaad ku xisaabtantaa raadaarkii ilaahay inuu ku hayo subxaana wa tacaala sidaad u soconaysana isagu eegayo il walbana ta ilaahay inay kaaga sokayso in allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa cir iyo dhultoona ilaahay waxba kagama qarsoomayaan yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur isha waxa ay qarinayso iyo waxa laabtu ay qarinaysaba ilaahay baa yaqaana waxa wax qiyaamaynaya soomaalidu waxay idhahdaan isha dabe uunka arkaya uurka dabena ilaahay baa arkaya haddaad isha isku qabato uunka wuu ku arkaya haddaad uurka dabto oo uurkaaga wax ku sii yihiin uunka kuma arkaya laakiin ilaahay wuu ku arkaya subxaana wa tacaala itaqi llaaha xayumaa kunta meeshaad doonto iyo wati meeshaad joogto iyo waktigaad joogtaba ilaahay ka cabsa buu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah in daruuriyaadka iyo baahiyaha lagama maarmaankaa dadka loo daboolo weliba doorkaa ay qaataan dadka mas-uuliinta iyo hormuudka ummaddu ummaddeenna waxyaabaha aynu mas-uulka uga nahay bay ka mid tahay inaynu u horseedno isku fillaasho inay ka gaadhaan diintooda iyo dunyadooda labadaba oo diintoo keliya ugama mas-uuliina dunyadoodana uga mas-uul baynuna oo dadka waa inaad tusisaa siduu qofkaasi isugu fillaan lahaa beerahooda iyo xoolahooda iyo xeebahooda iyo khayraadkooda iyo waa inaad u horseedaa dadku siay uga faa'iidaysan lahaayeen haddaad sharkad abuurto intaasoo ummada aada shaqaalayso intaasoo ummada faqriga aad ka saarto dee warsigii iyo baahidii aad ka dhex saarta gaalada ay dawarsanayeen ummadda waxaad kaalin weyn baad ugu jirtaa ilaahay agtiisana ajri weyn baad helaysa waa waxyaabaha markaa meesha ku jira baahiya asaasiga ah waa intan meesha intan la idiin sheegaya ummadaha loo yimi ee loo soo tahriibay muxuu maxay yidhaahdeen baahiyaha asaasigaa qofka ha loo sameeyo meeluu galo iyo waxuu cuno dharkuu xidhan lahaa markuu bukoodo caafi meeshuu tegi lahaa iyo meeshuu wax ka yaro baran lahaa waa daruuriyaadkii baahiyaha loo daboolo dowladda islaamka muslimiinta iska daayoo gaalada dhex joogta ayay tayna intaa u qabtaan oo baahiyaha daruuriyaadka waxa la idhaahdo inay u daboolaan kii gaajaysan wax la siiyo kii cabsanaya amni la siiyo kii qaawan dhar la siiyo kii hoyla hoy la siiyo kii caafimaad u baahan caafimaad la siiyo intaasu cumar binu khadaab markii uu arkay nin odayahoo meel maraya oo gaalada ka mid ahoo cabanaya oo dawarsanaya maxaa kugu dhacay buu dee waxba aanan haysan bu adeer intaanu cashuur kaa qaadana cidla kuu diri mayne u noqo buui baytulmaalkaad ku leedahay masruufkaaga waa masruufka maanta laydinku faanayo ee laleeya caydha usoo fayla oo usoo xaadira halkaasuu islaamku ka taagnaa berigii hore marka haddii maamulka jiraa dalku ma duunyo la-a wuu dad la-yahay uun dadki meesheenu ma duunyo la-a laakiin way dad xun tahay uun marka haddii duunyadaasun dadka loo tuujin lahaa baahiyahooda loo dabooli lahaa waxa wax badan baa xaaraanta runtii soo ururi lahaa oo soo yaraan lahaa aliqtisaadu fi nafaqa taana hore inuusoo sheegnay inaad awooddaada tallaabsato oo aanad guuxaaga ka dheeraynin waxaa ka mid a iyadana inaad dadka saalixiinta ah siiradooda eegto saalixiinta salafkeennii hore xalaasha sidee u cuni jireen in taa iyadana ka fiirsato wax badan baa cashara kugu sugan yihin abubakar sidiiq radia allaahu canhu addoonkiisiibaa usoo shaqeeyey wuxuu leeyahay abubakar ow intan aan kuu soo shaqeeyey ho abubakar markaa wuxuu leeyahay markii uu cunay kadib buu addoonkii yihi abubakar oo waxaan aan ku siiyey ma garanaysa muxuu ahaa buui wallaahi berigii jaahiliyadii aanan islaamin baan inuu yaro faaliyey buui faalkana kumabaan fiicnayn xun baan yaro farsameeyey uun kii baanu maalin dhaweytay is aragno mushqaayadii faalkaa faasidka ah mushqaayadiisiibuu ii dhiibay dee annagu anigan kuu dhiibay buui abubakar oo xalaal miirashadiisa la ogaa ayaa ninkaasi intaa u dhiibay abubakarna dee gacantuu afka geliyay oo uu iska soo hunqaaciyey iska soo hunqaaciyey ilaah intaan kari karaya waa intaas buu leeyahay xalla wixii calooshiisa ku jiray ayuu iska soo hunqaaciyey maxaad adigu yeelay haddaa doofaar la yidhaahdo war dee kan waanad akhriina doofaar buu ahaa intaa calfaday intaasi socotay intaasi socotay bay odhan laha innaga waaya waa badan yihiin runtii baabkaasi waxyaabaha laga odhan karayo laakiin kuwayaalahaasi baa maaragtay ka mida waktiguna waa ina soo hayaa wuxuuna walaalayaal aan kusoo gebagabayn lahaa uun khatartu way badantay waxay nagu xeeran wax aada iyo aada u weyn weeye wax sahlan ma aha meeshaad joogtaana waa meel aada iyo aada u dhib badan adduunyaduna waa taraansi maantana waa ifka berrina waa aakhiro in badanoo halkan timida xabaalahan agtiinaa ku aasteen turaalaa loo baahan yahay qofku waa inuu turaa mustaqbalkiisa waa inuu turaa ubadkiisa waxa aad cunayso ubadkaagaad udhigaysa iyagay kasoo dhex baxaysa iyaga ayaa aafadaasi ay ka muuqanaysa raadkaagay ka muuqanaysa aakhiray ka muuqanaysa diintaada iyo dunyadaadaba way saameynaysa xaaraantaasi marka xilku kula gudban yahayna waa marka aada culimada kala kulanto waxaas inuu xaaraan yahay kol haddii lagu caddeeyo warkaasi waa dhan yahay adiga waxa kula gudbani waa fulin dee qolkii weynaa ee transitkaynu maraynaa meeshani meel dee lagu waaro lagu nagaanayo maahae maalmo yar baynu joogaynaaye maalmaha waa in lagu dhaafaa gobonnimo iyo iyo xarago iyo sharaf ilaahay agtiisa allahna hayna waafajiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu